kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada inaga dhegeysanaysa maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatan bishii tobnaad waxaa qadka telefoonka inagu soo tiigsaday suldaanka beesha carmo suldaan maxamed carmo maxamed suldaan maxay ahayd sababta aynu aad noola soo xiriirtay maanta walaal waa fakaar waa lagu siiyey maartay marka horeysa waa idin salaamayaa markaa kale waxaa idin soo xiriirayaa arrimaha ka socda magaalada baydhabo oo maamul sameynta koonfur galbeed ma garatay gartay arrimahaas ayaa maaragtay aan idin soo xiriiray arrimaha dhinacaas musuq maasuq hogu ahaa shirka xaggiisa aan ka aragnay ayaa idinla soo xiriirnay waxaana laga sameeyey ma annaka haddaanu nahay beesarmo kama lihin horta marka ugu horeyso dowladda dhexe waxidlabaha kama lihin kama lihin dowladda dhexe wax wasiira kama lihin wax hubane haba yaraata kama lihin dowladda dhexe waa waa lalaga musuq maasuqay waxaana kama laheen haddana maamul goboleed baa lagu ayaa layidhi gobolka bayban iskugu yimid waxaana lagu sameeyey marka ergadi ergaan xunaya ergadi iskugu almaarkada kala xushay waxaana lagu sameeyey beesha carmo aniga aan suldaanka u ahay in la musuq maasuqay haquuga iyada laheed gebi ahaanba banaanka la geeyey laga saaray shirka beesha carmon waxay ka tirsan tahay beelaha digil iyo mirifle gaar ahaan beelaha digil bay ka tirsan tahay waxayna digtaa gobolka shabeellada hoose gobolka bay degmada diisooro jubada dhahan gu-aale sidaadaas gobolba wax ka dhigtaa beesha carmo haquuga iyada ay laheed baa la duusiy ma garatay cabashadaas baa maartay aan idin idinla soo horeeyo adduunka aan maqashiino dowladda soomaaliya aan maqashiino cid kasta soomaaliya aa ka damqanaysa aan maqashiino baa idinla soo horeeyo ma garatay suldaan ma noo sheegi kartaa qolada ay dursatay xaqii ay lahayd beesha carmo adeer waxaa duursaday nimin isku sheego maartay ma layidhaah isku sheego haddii ilaahay fuuraya toddoba awdigin baa nala yidhi habaan leeyihiino haddii ilaahay fuurooya aan waxba naga dhexeynino deegaan wadaag aan nahayo haddii ilaahay fuurooyahayo maartay ay yidhahdeen saaxiixiyaal baanu nahay maartay niman dowladda meesoo aan xilsaartayne oo wasiiradoodana meesha loo soo xilsaaray oo ka mid yahay wasiirka koowaad isboortiga dhalinyarada isboortiga dhalinyarada ka mid yahay khaalid ninka la yidhaahdo ayaa barnaamijkaas arintayna si xoogu musuq maasuqay waan gebi ahaanla shirkii ergada lagu qeybsanayo suldaanka anigii suldaanka beesha ahay waa laga saaray shuguul community banaanka ka taaganayo hotelkii aan degnayo waa laga saaray abuurayna la duursanayaa waxaana ka mid nahay dadka u nasab sheegta gobolada saddexda gobol hadda isku dhisaayo dadka u nasab sheegtaan ka mid nahay ma garan maadaama bishii juulaay saddex iyo labaatankeedii magaalada muqdisho lagu soo sameeyey guddi farsamo wax ka sameynaya arrimahan maamulka saddexda gobol maxaa keenin hadda aad nala soo xiriirto waxaa keenay guddi farsamaa la sheegay inay si cadaaladee wax loo qeybanayo naloo sheegay cid ka maqnaani jiraan jiraan naloo sheegay dowladda garwadeen ka tahay nala yidhi waxaan u aragnay dowladdii garwadeenka aheyd baa waxaan u aragnay wax walba haddaan maartay guddigii farsamada aan u tagno waxay u yidhaahdeen haddii ilaahay kuuro yahay maartay golaha wasiirada dowladda soo wakiilata ayaa arrintaas laga jirtaa guddigii farsamada sidaas ay golaha wasiirada u tagno waxay yidhahdeen odayaashii boqol soddon iyo shanta xubnood aheyd oo haddii ilaahay kuuraya dowladdii dhexe soo dhisay unbaa wax soo hulayaa layidhi waayo oday hadduu suldaan yahay ninka gaashiisa suldaan u yahay hadduu saaxiiid u yahay gaashiisa saaxiiid u yahay hadduu suldaan yahay saaxiid u yahay xildhibaanku uu soo doortay ayuu saaxiid u yahay aniga saaxiid ima laha ima aha suldaan suldaan ima aha beeshay suldaan uma aha xildhibaan xildhibaan aniga aniga maarta xildhibaan saaxiid uma aha dadkiisa iyo beeshiisa iyo ehelkiisa uu suldaanka iyo saaxiid u yahay aniga beel buunan baanahay habuugeeda aan helin dowladii dhexe habuug adag kugeeda aan helin baan kamid ahay in la yidhaahdo maanta suldaan beelka ka soo jeedo ayaa kusoo xumaya suldaan beeshaan kusoo jeeda ayaa wax kuu qiibanaya ku qadirinaya waaba caqbalayda in wax laga deeriyo maarta waaba laga deeri haddana in wax kuu deeriyo waxaa layidhi labada xubnood baan ku siinayna layidhi erga ahaan kuu siinaya iyadoo saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideetan ruux ergaa lagu qeybsanayo oo beel walba ay qaadatay dhowr iyo labaatan xubnood ay qaadatay ayaa laba habaa lagu siinaya yidhi sidaa darteedaan ka soo gudwooday waxaan codsanaynaa anta danayso arrimaha soomaaliya maamul dibeenta koonfur galbeed soomaaliya iyo anta danayso musuq maasuq maarta ka hortag hortagkiisa danayso waxaan u sheegaynaa in nala musuq maasuqin waxaan ka mid nahay dadka laga tirada badan yahay haquuqdooda mar walba duugsaan ka mid nahay ma garatay
waxa ay noo sheegtay in deegaano badan ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose aada degto xuquuqdaadana ay dudsadeen odayaasha isku sheegay in ay yihiin toddobada awdigil ee meesha jooga weli waxa wadahadal ma wada yeeteen idinkii odayaasha toddobada awdigil meesha fadhiya waa la yeelnay muddo laba sano baa maartay baydhoola joogshaa u kee mar laxda bisaayay mar saddex la bisaayay waxaan ka mid ahay laxda dadkay joogay waxaan ka mid ahay marka dambe fikirka ayaa yimid saddex ama dowladii iyo gaasha caalamka waxaa jiray saddex baaldisha saddex la qaad saddexdii baan qaadanay saddex markaa usoo laabanay aan layidhi ayaa layidhi wax maaragtay toddoba awdigil wax ka badan ma jiraan aan layidhi war toddoba awdigil dad aniga ashraaf baan ahay arag maa ahay gaasha maarata asal ahaan ashraaf baan kasoo jeedaa asalkeedu ashraaf baan ahay hakuumay ani shay baan ahay waxaa layidhi maarata haddii beel baad hoos tegaysaa layidhi beel hoos tegi maayo aniga waxa aan rabaa hadda aan leeyahay oo aniga aan mudanahay ayaan u baahanahay waxaan ka codsanayaa beesha caalamka dowladda soomaaliyeed cadaalad baan samaynaynaa baan ka codsanaynaa walba cadaalad uguma jeednaa sida cadaalad u socoto waxaan codsanaynaa cid kasta ordanaysa arrimaha maamul samaynta koonfur galbeed baan codsanaynaa ma garatay suldaan ma noo sheegi kartaa beesha lagu yidhi waa inaad hoos tagtaa waa beeshe adeer beel aniga isir iyo abtirsiime meelba noo gelin deegaan wadaad aan nahay ayaa ma hortegaysaa layidhi beel la yidhahda garan la yidhahda hortegaysaa layidhi ma garatay Ee, waxaa kaloo nagu maqaalaa in magaaladaas baydhabo ay ku sugan yihiin dad badan oo oo oo kasoo jeeda beelaha mudulood ama hawiye ah ayagana ay wax ka qaadanayaan x- eh, ma- eh, maamul maamul samaynta saddexdaas gobol kuwaas wax ma la sii mise waa loo diiday ayagana taaga arrintaas wax badan baa ka taagantahay arrintaas anaga kulasidaas aa ognahay dadkaas waxbaa loo qoonjay waa maqlaayay laakiin kuma qanacsan sida aan maqlaayay laakiin dawlada badan aa ka taagan arrintaas weli ma ma ma kuma aftirana ma garatay marka halkuu maraya maadaama afartan iyo shan cashar maadaama loo qabto shirkaas in maamul lagu sameeyo halkuu idin maraya hadda adeer hortasirka intii ku jiraa wax kashiga aniga laftigeli ahaan waa laga soo saaray karbeel ahaan waa laga soo saaray gabadhadiisii banaankan ka joogaa meelo badan oo soomaaliyeed oo haddii ilaahay kuureeyay aniga ilaa mid homaarti oodiga uusab sheegta oo gobolka shabeellaha ugu naf sheegta shabeelbuunta haddii la tago laga bilaabo inaad degay deeganka baraaw laamiga laamiga kismaayusoo wadada maro inaad baraaw mid ka digaa oo uusab sheegta aguuda laa duursamay aniga sidaas oo kale waa lii duursamay waladii fara badan oo maarti oo diga gobollada diga aguuda la duursamay maarti waxaana duursanaya niman dana gaar leh ayaa duursanaya ma garatay marka maxaad fariin u fari lahayd qolooyinka xaqiina duudsanaya iyo xukuumadda federaalka gabagabadii waxaan fariin furaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay geed walba arsi gubka ayaa hoostiisa taashaa madaxweynaha mari maanta la dooranayo marka dadka laga tire badan yahay aad iyo aad baan u faraxnay waana farxa jirisay arrintaas Mar- waxaan ugu faraxnay in nabad la heli doono in cadaalad la heli doono in maaragtay musuqmaaqka laga bixi doono ayaa ugu ugu faraxsaneen kama mid ahayn dadka dooranay darbiga laga doortay gadaashiis baan taagnaay askari baan u hortaagnaay ma geli kartaa la yidhi maadaama sida aniga liigalayga aan saalisha ahayo in lasoo doorto raali aan u noqday cadaalad baan ka filayay waxaan ka codsanaya madaxweynaha xafiiska intii kusoo burburto cadaalad ayaan ka filaynaa cadaalad inaan kasoo burburto ayaan ka sugaynaa ummadda soomaaliyeed oo nabadda jecel ummadda soomaaliyeed oo maartay hadda maartay baatilka kala taqaan waxaan ku sheegayaa inaan beesha iyadii maanta lagu haayo abuuna nafsi ayaan codsanaa ma garatay iyo arka kale beesha caalamka oo danaynaysa arrimaha soomaaliya danaynaysa oo hadda faraha kugu jirta waxaan ku sheegaynaa meel walbana oo dana ka geynay waxaan ku sheegayaa inaan abuuna nolosha ma garatay dhegeystayaasha kaasi waxa uu ahaa suldaanka beesha carmo suldaan maxamed carmo maxamed isagoo jooga magaalada baydhabo suldaan aad iyo aad ayaa umahadsantahay adaa